بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نقول حجرني كتاب التوحيد عشر كان عشر كتضباد وحانا كل حجرني آياته أي نوبحنا أدلة التوحيد وأقول رأيي كتابك aayaddii shanaad baan soo sharaxnay oo ahayd oo ugu dambeysay qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a ilaa aakhiri alaaya ugu dambeysay daalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun kabacdi allah waxa uu yiri aayadda ku xigtaan ku sharaxaynaa aayaddaa hore shan xaq baa lagu sheegay waxa weeye in ilaahay keligii la caabudo oo shirki banaa laga maro waaridka in asxaan loo sameeyo awlaadda inaan la dilin in laga dheeraado xumaanta maa dahara minha wamaa badan iyo inaan qof bilow aadniya xaqdarro lagu dilin kabacdi markaas ilaa yidhi daalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun kabacdi allah waxa uu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan walaa taqrabuu ha u dhowaanina marka waa xaqa shanaa lixaad waay afar baa lagu sheegayaa aayaddaana tobankii xaq oo aynu tilmaanay walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiimi agoonka xoolihiisii ilaa bilatii hiya axsan ay xaaladii wanaagsanayd oo isaga u wanaagsanayd maahee si kale xoolihiisa hagu dhowaanina macnaha qofkii hadduu agoon xoolaheed gacanta ku hayo inuu u maamulo oo u wanaajiyo oo ganacsi u geliyo oo u badiyo oo thamara uga dhaliyo weeye axsanka u wanaagsan ilmahan agoonka ah haddii laakiin uu yidhahdo waan iska haynayaa hadda xoolihii biil iyo waxay u dhammaanayaan zeko waa baaba'ayaan sidaa daraaddeed marka haddaad mas-uul tahay waxaa lagaa rabaa bilatii hiya axsan sida wanaagsan inaad u samaysid agoonka sida u wanaagsan oo isaga u roon ayaa la rabaa inaad ugu dadaashid ilaa goormaa marka saa la wada agoonka waxa weeye waa qofka aabihii dhintay isagoo saqiira oo aan qaan gaarin oo saqiira markaa ciddii mas-uulka ka ahayd oo mas-uuliyaddeeda qaaday ayaa markaa lala hadlaya allah waxau yidhi xataa yabluqa ashuddah ilaa uu ka gaaro agoonkii ashuddahu ay quwatahu awooddiisa uu yeesho macnaha uu qaan gaaro oo caqligiisi dhammaystirmo oo markaa tasarufkiisii wanaagsanaado marka xataa waa xarfu qaaya ilaa adoon agoonkii uu gaaro waxa weeye ashuddahu ay quwatahu awooddiisii uu gaaro u maamula wixiisa markuu awooddiisii la helo oo awooddiisii uu gaaro oo wanaaggaa gaarana wixiisii faraha ka saara weeye ha marka fii suurati nisaa baa caddaysay waxa weeye waa markuu uu waxa weeye rushdigiisii la helo waay ha fain aanastum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddii aad dareentaan inuu qofkaani qof ismaamuli kara yahay oo caqligiisii taam yahay oo tasarufkiisii wanaagsan yahay xoolihiisa u dhiiba ha markhaantina sameeya inaad xoolihiisii u dhiibteen marka waxay yidhahdeen culummadu waxaa la rabaa qaangaarna inuu qofkii qaangaaro wiilku wuxuu ku qaangaaraa inuu ama shan iyo toban sano gaaro ama ixtilaamkii gaaray ama garkii iyo wax usoo baxeen shaarubadii iyo timii hoosey gabadhana xaydka ama inay shan iyo toban sano gaartay marka mar hadduu qofkii qaan gaaray waxa weeye rushdigiisaa la eegayaa tasarufkiisa iyo wanaaggiisaa la eegaya haddii uu wanaagsan yahay oo si fiican isku maamulayo xoolihiisii gacantaa loo gelinaya isagaa ismaamulay marka agoonnimadii waa ka baxay waayo xaduu xadiid baa sugan imaam abu daawuud ay wariyeen laa yutma bacda alxulmi qofka hadduu qofku gaaro ixtilaam oo biyo yeesho wiilkii gabadhii xaydkii waxaa yala yimaadaan oo qaangaaraan waxa weye agoonnimo waa dhammaatay agoonku waa qofka saqiirka oo aabihii dhintay wa haddaba xoolaha agoonta oo waxa weye ama la cuno ama si khaldan loo isticmaalo waciid shadiida ku soo arooray الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عذاب baa lagu gelayaa xoolaha agoonta in la cuno bal ilaahay wuxuu amray waman kaana qaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf qofka waxa weeye hadduu qani yahay weliga ahi xoolaha agoonta inuu ka dhowrsadaa wanaagsan uusan waxba ka cunin hadduu laakiin faqiir yahay oo xoolihiina isku jiraan kana shaqaynayo sida wanaagsan oo macruufka ah ayaa loo wada isticmaalaya weeye macnuhu ee xoolihii agoonka la baabi'in mayo qofka agoonka dhaqaaleeya oo wixiisa kaafilulyatiimna nebigu waxa uu yidhi anaa wa kaafilulyatiimi ka haatayni filjanna aniga iyo agoonku jannada meel baan ka wada gelaynaa labadii safarood fardhexada iyo murdisada ayuu xiriiriyey intaa ay kala horeeyaan ayaan ka horeeyaa waa fadli iyo wanaag aada u qiimo badan wa marka jumlada waxaa laynagu amray waa xaqa lixaade walaa taqrabu maal yatiim ilaa bilati hiya axsan xataa yabluqa ashuddah wey jumlada toddobaad oo xaqa toddobaada waxaa laynagu amray wa awfu lkeyla waalmiisaana bilqisdi dhammaystira layidhi wa owfu oofiyo dhammaystira alkeyla markaad wax beegaysaan waalmiisaana aad wax miisaamaysaan bilqisdi si cadaalad ah ay alcadl qisdigu waa cadaalad si cadliya sameeyo dulmi ha samaynina ha laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha qofna kuma mashaqaynayno kuma kalifayno wuxuunan awoodi karin ey macnaha wixii khada u dhaca ama waxa weeye si khalada u dhacay sahwiya laguma haysto laakiin waxaad u qasdidid oo khiyaano ah waa lagula xisaabtamaya marka miisaanka iyo beegga in la dhammaystiro ayaa laga rabaa ummadda islaamka waxaana ku soo arooray waciid shadiida qofka noocaas samaynaya weylun lilmutafifiin waa qofka khiyaamaya aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum ow wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu naasu rabbi alcaalamiin suuraddaasaa kusoo degtay waana og tihiin qowmu shacayb reer madiyan waxaa lagu halaagay oo loo dabargooyey gaalnimadii iyo camalkii xumaayo ay samaynayeen waxa ugu xumaa inay khayaami jireen dadka markay wax ka beeganayaan iyo marka ay u beegayaan labadaba markay ka beeganayaanna weel weyn bay kaga shubanayaan markay u beegayaanna weel yaroo salka iyo laga garaacay soomaalidana aad bay ugu badan tahay dhaqan xumadaas oo waxa weeye beeca dhibaato badan bay soomaalidu ku qabtaa waayo ma bartaan axkaamul beec ee qof walba isagoo jaahilu iska dhexgalaa nas'alullahi asalaam walcaafiya marka allah waxau yidhi wa awfu lkeyla waalmiisaana bilqisdi laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa wax walba cadaalad baa la rabaa nooc walba jumlada sideedaad oo xaqa sideedaada waxau yidhi allah waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba waidaa qultum haddii aa qowl dhahdaan waidaa qultum facdiluu cadaalad sameeya walow kaana daa qurba ay walow kaana almaquulu lahu kan loo dhahayo qowlka aw almaquulu calayhi ama lagu oranayo lagu markhaanti furayo haba noqdo daa qurbaa mid qaraabadiinna ah oo qaraabo u saaxiiba halkan jumladan waxa weeye cadaaladii baa la isfarayaa waa markhaantigii waxa weeye qofka loo markhaanti kacayo si cadaalada loogu markhaanti kacaya kan lagu markhaanti kacayana si cadaalada loogu markhaanti kacaya oo kan loo markhaanti kacaya xaqiisii laga nusqaamin mayo kan markhaantiga lagu ee lagu markhaanti kacayana dulmi la saari mayo labadoodaba waa in loo cadaalad sameeya walow ay aabbaha iyo hooyada ahaadaan walow kaana daa qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba ha noqdeen laakiin markhaantiga sida uu yahay u caddee ha sida uu markhaantigu yahay u caddee يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الله سبحانه وتعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ها ولو نفط هذا مركا كون مرخانتي كعيسد أما العدالة بالغربة واردك عد والبا ششية عدوغا هدو يهي ومرخانتي أي تماضوه waxa weeye sida cadaalada ayaa markhaantigii la rabaa walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa marka tanna waxa weeye waa cadaaladii in markhaantiga laga cadaalad sameeyo waidaa qultum facdiluu halkaa lama dhihin marka laa nukalifu nafsan ilaa wascaha sababtu waxa weeye waxyaalaha acmaasha ah oo qofku samaynayo khadaa baa ka yimaada oo qofku waxyaalaha dhici karta inay ka hoos baxdo laakiin qowlka waxa aad ka markhaanti kacaysid dee waa wax waadixa marka uma baahna mashaqo iyo dhib sida uu yahay u dheh oo waxa weye u cadde wey idaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba xaqa jumlada sagaalaad allah waxa uu yidhi wa bicahdi illaahi awfuu ay ballantii ilaahayna oofiya oo siday tahay uga soo baxa ey macnaha waxa weeye waxaa la idinkula ballamay oo axkaamtaasoo la ida amray oo ah imtithaalu awaamirillaahi waijtinaabu nawaahi oo mid walba xaqa inaad gudataan waa cahdi iyo ballan ilaahay idinkula ballamaye sida ay tahay u guta wey ha wa bicahdillaahi owfu ilaahay wuxuu ku khatimay dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun daalikum ismu ishaare wuxuu u dhacayaa ay intaa la idiin soo sheegay oo laga soo bilaabo qul tacaalow axkaamtaa la idiin soo sheegay oo ah inaad adaa lxuquuq waxa weeye addu lxuquuqa ilaa ahlihaa xuquuqdii inaad gudataan oo xaqa ciddii u lahayd aad u gudataan ayaa ilaahay idii dardaarmo oo idaa amray daalikum wasaakum bih lacallakum tadakkaruun waxaa mudantihiin marka inaad waxgarata waansantaan oo waxa weeye aad tadakur iyo tafakur la timaadaan tii hore waxaa lagu khatimay lacallakum tacqiluun tan dambena waxaa lagu khatimi doonaa lacallakum tattaquun aayadda dambe waxay idhaha marka culummadu qofku markuu caqliyeeyo wixii garto ayuu haddana tadakurku yimaadaayoo ku waansamaa kabacdina taqwadu timaadaa idan markaa aayadahana waa aayado cajiiba waynu arki doonaa atharka cabdullahi ibnu mascuud iyo wuxuu ka yidhaahdana marka aayaddaanna afartaa xuquuq ayay inafartay aayaddii horena shan sagaal xaq baynu maraynaa aayaddan dambena cashar gaaraan ka dhigaynaa wa anna haadaa siraadii mustaqiiman faattabicuu waayo iyaduna sharax dheer bay u baahan tahay oo sharax gaara ayay u baahan tahay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin